waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in dad aada u fara badan oo ay ka baxsanayaan dagaalka ka socda dalka etoobiya afar kun oo qof ayaa la sheegay inay ka gudbaan xadka maalin kasta iyagoo doonaya inay meel inay tagaan meel ay ku ammaan galaan qaxootiga kasoo gelaya gobolka tigraay ee etoobiya ayaa gelaya dalka suudan ee dariska la ah iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya uu ku dhawaaqay in ciidanka federaalku ay qaadi doonaan weerar military oo ay ku qaadaan tigree maalmaha soo socda qaramada midoobey ayaa ka digtay in qalalaasaha kasii daraya iyo qaxootiga qaxaya iyo weliba dadka ku xaniban tigree gudaheeda ay cuntola-aani soo wajahayso dadka kasoo gudbaya xadka ayaa ka waramaya waxyaalo naxdin leh oo ay soo arkeen dadka waxaa lagu dilayay xabad mindi iyo seefo waxaan u cararnay buuraha si aanu u dhuumanno maanta ayaan halka nimid nasiib baanu kusoo baxsanay mid kale ayaa yidhi waxaan afar maalmood ku dhuumanaynay abdalrafaa guri qofka la leeyahay gudihiis nin baa noo yimid oo nagu yidhi waxaan maqlay inay guryaha baarayaan oo ka raadinayaan dad tigree ah markaan taas maqalnay isla habeenkiiba gaari ayaanu helnay oo aanu kusoo baxsanay ayuu yidhi gobolka tigree gudihiisana wadooyinka iyo cirka oo ka xiran awgeed waxaa dhammaanaya cuntada daawooyinka iyo batroolka ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed oo sanadkii lasoo dhaafay ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobel briceka loo yaqaano ayaa diidan codsiyo caalami ah oo lagu doonayo in dagaalka lagu joojiyo wuxuu weerar cirka iyo dhulka ku qaaday afartii noofembar gobolka tigreega kadib markuu ku eedeeyay xisbiga ka taliya ee t b l f inay wadanka kacdoon hubaysan ka wadaan afhayeen u hadlay u n h c r oo jineefe fadhigiisu yahay barbar baluush ayaa sheegay in shaqaalaha gargaarka ay hadda harqiyeen dad kasoo gudbaya xadka oo suudaan soo galay si ay ammaan ugu helaan hay-adda qaramada midoobey ee u n h c r waxay ka digaysaa dhibaato bini-aadamnimo oo aada u sarreysa oo dhaca iyadoo kumanaan qaxootiya ay kasoo cararayaan dagaalka ka socda gobolka tigree ee dalka etoobiya maalin kasta waa qax aynaan hore ugu arag dhulkaasi muddo labaatan sana afar kun oo isugu jira haween rag iyo caruur ayaa maalin walba kasoo gudbaya xadka laga soo bilaabo tobankii nofembar taasoo si deg dega culays u saaraysa awoodda aanu u leenahay inaanu ka jawaabno baahida goobta ka jirta ilaa iyo haddana labaatan iyo shan kun ayaa xadka suudaan kasoo gudbay ayuu yiri mid ka mid a saraakiisha u n h c r oo ka shaqeeya suudaan waa yens haysenman xaaladdu aad bay u xuntahay hadda waxaa jooga ku dhowaad shan iyo toban kun oo qaxootiya oo shantii maalmood ee u dambeysay yimid wuxuu sheegay in hay-adaha gargaarku ay awood u lahaayeen inay bilaabaan inay bixiyaan gargaar laakiin wuxuu ka digay in gargaar dheeraad ah aada loogu baahan yahay hadalkan la mida ayaa waxa uu kasoo baxay afhayeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay stephen dujerich oo ka hadlaya new york waxaa soo baxayay warar sheegaya in gantaalo lagu weeraray gobolka amxaarada iyo eritereya waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in diyaarada lagu duqeeyay meel u dhow makela oo ah caasimada tigrey saaxiibadeenna ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada waxay ku celinayaan baaqii ahaa in dhinacyada isdagaalaya ay joojiyaan dagaalka si looga baaqsado khasaaro iyo dhibaato soo gaarto dadka rayidka ah warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya inay jiraan dad badan oo ku barakacay gudaha waqooyiga gobolka tigrey laftiisa wuxuu ka codsaday dhammaan qeybaha ku lugla dagaalka inay gargaarka bini-aadanimada mudnaanta koowaad siiyaan difaacidda dadka rayidka ah iyo in la tixgeliyo shuruucda bini-aadnimada ee caalamiga ah waa inay dhinacyadu mudnaanta koowaad siiyaan sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa in la furo howlaha bini-aadannimo dibna loo furo isgaarsiinta iyo adeegyada aasaasiga ah sida cuntada daawada iyo batroolka ay helayaan shacabka tigrey ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladiisu ay diyaar u tahay inay qaabisho qaxootiga ciidanka xooguna ay difaacayaan laakiin qaxooti badan ayaa sheegay in isla ciidankaas ay yihiin kuwa ay markii horeba kasoo carareen
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho